gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka sodba maxamuud macalin cabdulle ayaa magaalada gaalkacyo ka dahafuray shirka madasha arrimaha bini-aadanimada soomaaliya kaasoo looga hadlayo xoojinta iskaashiga dhinacyada ka shaqeeya gargaarka raadinta xal waar ah oo ku aadan la qabsiga isbeddelka cimilada iyo xoojinta hanaanka gurmadka degdega ah shirkan ayaa waxaa ka qeyb galay wasiirada wasaaradaha gargaarka maamul goboleedyada dalka maamulka gobolka banaadir wasiiro ka tirsan galmudug maamulka gobolka mudug hay-adaha deeqaha bixiya qaramada midoobay kuwa ka shaqeeya arrimaha bini-aadanimada iyo marti sharaf kale gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa tilmaamay in soomaaliya ay wajahayso xaalad bini-aadanimo oo adag iyo dhibaatooyin isbiirsaday daafurnay shir oo arrimaha biniaadamnimo looga hadlayay kaasoo runtii aan qabanno saddex xibbiloodo mar runtii muddooyinka u dambeeyeyna aan ku qabanaynay maamul goboleedyada kalkan aan ku qabanay magaalada gaalkacyo qaybta galmudug oo runtii aan doonaynay inaan ugu dhowaanno dadka si dadka loo ogaado xaaladahooda iyo waxay ku sugan yihiin shirkan waxaa ka soo qayb galay ambaasatooro oo runtii dowladaha caalamka oo runtii kaalmeeya ummadda soomaaliyeed iyo waxaa ka soo qayb galay hay-adaha internationalka iyo runtii lookalka iyo dabcan wasiirada maamul goboleedyada wasaaradaha gargaarka ee maalinta mas-uuliya ka shaqeeya iyo maamulka gobolka banaadir guud ahaan waxaan runtii uga wada hadalnay xaaladaha dalka iyo guud ahaan sidii xaaladahan uu ku jiro dalka uga bixi lahaa arrimaha bini'aadanimada aan runtii ugu gudbi lahaynay arrimo runtii ay dadku isku filaansho u gaaraan taasoo runtii aan ku guulaysana maanta inay qodobo xoogle ka soo baxaan qodobadaasoo inta badan ku saabsanaa in ummadda soomaaliyed loo qabto waxyaabo ay runtii ay uga bixi karto xaaladahan soo laalaabtay oo runtii ay tahay kaalmadahan qacanta laga siinaya in laga gudbo oo loo gudbo runtii sidii loogu qaba lahaa waxyaabo ay iyagu ama beerahooda ha noqoto ama xoolahooda ha noqoto ama runtii baddan dheer oo aan leennahay sidii kalluunka iyagu faa'iidaysan lahaayeen shirkan ayaa lagu wadaa inay ka soo baxaan qodobo gundhig u ah sidii loo wajihi lahaa wax ka qabashada arrimaha bini'aadanimada dalka sida abaaraha iyo saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada